Ururka Midnimada Gobolka Hiiraan ayaa akaamka rasmi oo ka mid ah xeryaha barakacyaasha ku yaala magaalada Beledweyne oo ay dagaalsanayaan qoysas barakacyaal ah gaarsiiyay deeq biyo ah. Ugu horeyn, Shaafici Cabdi Kariin oo ah guddoomiyaha ururka midnimada gobolka Hiiraan oo loo soo wakiishay deeqdan biyaha ah oo ay sadaqaysteen dad samafalayaal ah ayaa waxa uu ka warbixinayaa qaybaha ay gaarsiiyeen deeqdan iyo inta ay ka kooban tahay waxay baahi aada u qabeen biyaha sidaad ka ari kartaanbo in biyihii dadkii saa'id ugu baahayn mar walibana ay ku celinayaan hana loogu soo celiyo biyaha insha allah waa rajaynaynaa inta aan hawshaan ku dhex jirno hadduu ilaahay noo saamaxayna dadkaan ha umaana kaamkaana waxaa waaye nolosha bini aadankani runtii waa dareemi kartaa qaybta biyaha ay ku leedahay haddii cuntada la yidhaahdo ama biyaha dadku waxay aad ugu baahan yihiin inay mar waliba helaan biyo sababtoo biyaha waa lagu weyse qaataa maxaa la yidhahdaa waa la isku daahiriyaa waa la cabaa maxaa waaye wax badan cuntadaa lagu kariyaa sababtoo la'aantood waxay tahay waa nolol kale ma jirto insha allah waa xilli kulul ramadaan ah waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu dadkan ilaahay roob u keeno ilaahay asaa dadkana wada deeqa waxaana ka faa'iidaystay qoysas gaarayo ilaa iyo dhanka kale qoysaska barakacayaasha ah ee ku sugan kaamka rasmi ee magaalada beledweyne loona qaybiya deeqdan ayaa uga mahad celiyey qaybihii deeqdan gacanta ka geystay waxaana ay sheegeen in ay u baahnaayeen midda kale biyaha waan u baahneen duudkaan kusoo xamaalin jirni meel hal sac loo soconaan biyaha kasoo dhaansan jirni alxamdulilah rabbilcaalamiin kheyr alla annii siiyo waxaan kuu sheegay baahi badanna waan qabnaa waa iska dhibaataysannahay kaamaan iska joognaa reeddanlayaan iska nahay midda kale biyaha noogu sii darnay raax waxaan ugu mahad celinaynaa biyaha ay saaka noo keenan unagoo u baahan oo u dhibaataysan ayaa inoo keenan waa kuwaas waa dhaansanoohoynaa walaalahayna way mahadsan yihiin haddaantaana day wax kale noogu soo dara karaan oo inoo aweedan walaalaha soomaaliyeed waa u baahannahay aan noogu soo daraan wax kalenta xataa hadday noo aweedan biyahana waa kuwan waa dhaansan biyaha xataa inay noogu soo celaan waa kuwa u joodin in oomanahay ururka midnimada way mahadsan yihiin oo biyaha na soo gaarsi magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ku yaala xeryo barakacyaal oo ay dagaansanayaan qoysas ay soo baraka xaalado kala gedisan waxaana deeqdani ay ku soo aaday xilli ay baahi weyn u qabeen